xoghayaha guud ee maamulka gobolka banaadir faysal caraale afrax ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada caasimada muqdisho isaga oona kala hadlay u diyaargarowga doorashooyinka tooska ah ee dalka ka dhacaysa ka qayb qaadashada nabadda iyo sidii ay dhalinyaradu door uga qaadan lahayd garab isaaga dowladnimada soomaaliya qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb galay kulankan ayaa ballan qaaday inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dowladiska iyo sidoo kale diyaarna u yihiin ka qaybgalka doorasho qof iyo codka sameeno inaan qaadano kaarka aqoonsiga markaasaa heli karnaa xaquuqda aniga naga maqneyd madaxweynaha siduu sheegay wuxuu ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod ah haddama dii mar la sheegay doorasho qof iyo cod ah waxaa waaya cid walboo xamar lagaama lahan waayo kaarka aa wada qaadano saa u wada aadno doorasho qof iyo cod ah xaruumaha kaararka laga bixinayan aan booqano maskaxdooda fresh ay u noqon lahayd rabitaankooda ay wax ku dooro lahaayeen ayagu codkooda ay ku ceelbixi lahaayeen hooyada soomaaliyeed oo miyiga joogto inta sanduuqa loo geeyo ee coday laheeday aabbaha soomaaliyeed inta loo geeyo uu cagtiisa iyo gacantiisa ku ceelbixi lahaa in la aado doorasho qof iyo cod ah qof kasta oo muwaadina soomaaliyeeday dan ugu jirtaa doorasho qof iyo coda in la aado dalka hadda guuxaas ayaa aada uga jira waxaa loo baahan yaha marka dhallinyaradu maadaama ay yihiin populationka inta ugu badan seventy five percentage waxaa loo baahan yahay inay qayb ka qaataan oo ay kaalintooda ka soo baxaan
sida aan rajaynayno madaxweynaha qaranka uu ku dhawaaqay in dalkani uu aadayo doorasho qof iyo cod ah ee laga gudbayo nidaamkii ahay dadbanaay oo waxa weeyaan xildhibaanada qaar siay kusoo baxeen baan ognahay annaga markii hadda lasoo dhaafay taas in laga baxa ayaa dowladdu ay ku talinaysay madaxweynahana hormuud ugu yahay xogayaha maamulka gobolka banaadir faysal caraale ayaa bogaadiyey in la joogo wakhtigii ay codkooda ugu ciilbixi lahaayeen islamarkaana iyagu soo dooran lahaayeen cidda hoggaanka qabanaysa si loogu gudbo in mar waliba ay hoos joogaan qof lasoo magacaabaya dalku wuxuu aaday doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo coda mar haddii la aaday xaquuqaa iga muqan waxaa la rabaa horta meeshaasaa la rabaa inay kusoo afjarno meeshaasaa la rabaa meesha inaan kusoo afjarno aan rabno horta waa halkaas oo la raba in guryaha inta laga soo baxo doorashadana aada dadka ugu horeeya inaad noqotaan dadka ugu dambeeya inaad noqotaan dhinacyadana horta inaad ka taagnaatiin aa laydinka rabaa doorashada gaar ahaan markii la yidhaahdo gobolka banaadir iyo hadday tahay qaybaha kale ee beeshu degto keliya ma degto xamare iyo hiiraha ma degtae meelo kaloo badan ay degan tahay horta waxaa la rabaa meel kastoo ay degan tahay doorashadaas horta inaad diyaar u noqotaan oo hoggaan u noqotaana laydinka rabaa soomaaliya waxaa ka socota kulamo goonigooni ah oo ay dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka yeelanayaan ka qaybgalka doorashada qof iyo codka ah